nasiib daro xiisada ka dhalatay doorashadii madaxweynaha jubbaland iyo xataa caleemasaarka hadda socdaba dowladda dhexe iyo un maaha madaxweyne saddex kooxood midna sidii la doonayay uma maamulin oo si fiican uma maamulin saddexdaasoo kalaa mid waa axmed madoobe oo axmed madoobe runtii wuu yaraystay dowladda dhexe iyo ciddii kale kasoo hosjeedaba wuu yaraystay oo siduu doonayey ayuu ka yeelay doorashadii waxa uu iska dha isku qanciyey inuu isagu sax yahay oo intii khaldanayd ma u arkayn tale lagula leeyahayna sidaad doonayso uma maamulin kartid marka isaga horta khaladkiisu halkaasu ahaa dowladda dhexe ee farmaajo iyo khayre ma muujin runtii dulqaadkii loo baahnaa arrintu markay dhacday ma ay muujinin oo malaha waxaan islaahay waxay ka baqayeen inay jid ku furto cidhiidhi dhaqaale iyo xanibaad socdaal bay kusoo rogeen dadkii cidda u dhitay arrintaa u dhibaatootayna waa shicibkii soomaaliyeed iyo dhaqaalihii soomaaliyeed runtii ayaa labaduba u dhutiyey